جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subxanimo idaacadda andulus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah dowladda saliibeed ee ugandha ayaa xaqiijisay in sarkaal sare looga dilay howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan uulaada shabeellada hoose maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada weerarka ee cagta lagu mariyey xerihii murtadiinta deegaanka goofguduud buurey ee wilaayada baay maamulka islaamiga degmada badhaadha ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaasi ardayda madrasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacda degmada buula fulay ee wilaayada baay shil gari ee sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo talaadaha taariikhuna ku beegantaha saddexda bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dowladda saliibeed ee uganda ayaa xaqiijisay in sarkaal sare loogu dilay howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba dowladda kaafiradda uganda ayaa xaqiijisay in askartii ku bakhtiday ee qaraxii ee ka dhacay deegaanka ceel wareegow dhowaan uu ka mid ahaa gaashaanla sare oo ka tirsanaa ciidamada silibiyiinta uganda ee loo yaqaano u b d f afhayeenka rasmiga ee ciidamada uganda ayaa war uu soo saaray ku xaqiijiyey in qaraxa uu ku dhintay gaashaanle batrik obiyo oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada artemis gaar ahaan soo duuliyaasha uganda sarkaalkan halaagsamay ayaa waxay wada dhasheen richard todungo oo isna ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka uganda ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya batrik obiyo waxuu ahaa dagaalyahan adag oo u dagaalamay qaaradda afrika waxaa sidaasi yidhi kornel diyu akiki oo u hadlay ciidanka u b d f ee dowladda uganda xukuumadda kambala oo warbixintan soo saartay waxay ku sheegtay in batrik obiyo la dilay subaxnimadii axadda oo ku beegneed toddobadii bishan julaay kadib markii qarax lagula beegsaday kolonyo gaadiid lojistika ah oo marayay deegaanka ceel wareegow ee wilaayada shabeellada hoose gaashaanlaha baktiyey markii hore waxaa soo gaaray dhaawac culus balse goor dambe ayuu u baktiyey waxaana la dhaawacmay ilaa iyo toddoba askari wararka ayaa intaasi ku daraya in batrik obiyo uu ka tirsanaa guutada ciidanka dhulka uganda qaybta gaadiidka wuxuuna sidoo kale ka shaqayn jiray qaybta gudbinta sahayda ciidamada warbaahinta uganda ayaa faafisay in gaashaanlaha ku baxay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka soo howlgalay dalalka jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo koongoda dimuqraadiga ah sawiro lagu faafiyey wargeysada dalka uganda waxaa ka soo muuqanayay sarkaalka halaagsamay oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo ay saldhigyo ku leeyihiin ciidamada silibiyiinta uganda ee qaybta ka ah soo duulayaasha isbahaysiga waxaa loogu yeero artemis
aad buu mahadsan walaalkan abuusheeba ayuu kaasi ahaa maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada weerarka cagta lagu mariyey xoriyihii murtadiinta deegaanka goofguduud buurey ee wilaayada baay walaalkan marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya gelinkii dambe ee shalay mucasasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro laga soo qaaday weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka goobguduud buurey oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa sawiradaani oo lagu baahiyey baraha bulshada lagu soo bandhigayaa qaybahooda hore ciidamada mujaahidiinta oo dabqaba siiyey xerooyinkii murtadiinta ee deegaanka goobguduud buurey kadib markii ay la wareegeen mujaahidiintu waxaa sidoo kale sawirada lagu arkayaa bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyadaasi oo daasan gudaha xerada kadib markii ay haleesheen rasaasta libaaxyada islaamka iyagoo duulaan ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka qeybaha dambe ee sawirada laga soo qaaday weerarkii ka dhacay goobgaduud buurey ayaa lagu arkayaa mujaahidiinta oo ku dhex rondaynaya gudaha deegaankaasi kadib markii ay soo afjareen maleeshiyaadka murtadiinta ee dhibaatada ku hayay maalinimadii jimcaha ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay weerarkan barakaysanaa ku qaadeen ilaa saddex xero oo halkaasi ay ku lahaayeen maleeshiyaadka ay kooxda ridada ku soo gurtay furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xaq iyo baadilka weerarkan ayaa lagu dilay kow iyo toban murtada oo ku jiray taliyihii maleeshiyaadka ridada ee deegaanka goofgaduud buurey halkaay ku dhaawacmeen shan iyo toban murtada oo saraakiil ku jirto sidoo kale weerarkaas cagmarinta ah waxaa lagu qabtay askar murtadiin ah oo iyagoo maxaabiisaha gacanta mujaahidiinta ku jira iyadoo hub kala duwanna ay soo qanimaysteen mujaahidiinta mahadsanid marwaan maamulka islaamiga degmada badhaadha ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladiinah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaasi bashiir maxuudiin abu ayman ayaa faahfaahinaya warkaasi dowradan oo shicaarkeedu uu ahaa cilmun wa camal waxaa si isku mid ah u wada faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka mid ah dhulka jooraha maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ayaa lahaa iskudabaridka dowradan loo qabtay bulshada degmadaasi waxaa dadka ka faa'iidaystay ee isugu jiraan ragga qeybihiisa kala duwan sida odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dhallinyarada badhaadhe dowradan waxa ay socotay muddo shan maalin waxayna dadweynuhu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana ka mid ah kitaabka asaasiyaad kitaabka duruusul muhima licaamati alumma iyo muxaadaraad ku saabsan towxiidka iyo salaada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada badhaadhe ee ka faa'idaystay dowradan oo sharxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyagoona soo bandhigaya wixii ay barteen waxaan ka mid ahay dadka ku nool degmada badhaadhe maalmahan waxaa noo socotay dowra shan beri ah ayaan degmada ku qaadanay waxaa ka mid ah kitaabo badan waxaan ku qaadanay kitaabka mataqaanaa hadda aan ku qaadanay waxaa ka mid ah duruusul muhima ku jira kitaabkaas ayaan wax kaaga sheegaya marka shuruudu salaati wahiya tiscatun salaada shuruudeeda waxaa laleeyahay waa sagaal way alislaamu marka koowaad islaamnimaa loo shardiyaa tan labaad walcaqlu waa in lcaqli leeyahay watamyiisu waa kala soocid warafcul xadasi xadaskii waa inuu iska kor yeelo oo nijaasa waizaalati nijaasati nijaasadii waa inuu qofka iska suuliyo wa satrul cawrati cawradii oo la asturo ayaa shuruudii salaada ka mid ah wa dukhuulu lwaqti waqtigii waa inuu galo wa istiqbaalu lqibla qiblada waa in la qaabilo wanniyati niyadii waa in lala imaado salaadii lagu dilay waxaan ka mid ahaa ardayda ku nool degmada badhaadhe maalmahan maxaan weynay dowro muddo shan beri ah socotay allah mataqaanay allah mataqaanaa ku mahadsan suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha muqaabul ee jubbada hoose ayaa ka hadlay dowradan iyo muhiimadda ay u lahayd reer badhaadhe dowradaas oo loo qabtay bulshadaas degan badhaadhe khaasatan ragga noocyada kala duwan odayaalka ganacsatada dhalinyarada iyo odayaalka dhammaan loo wada qabtay oo shan maalmood socotay ayaa maanta ilaahay fadigiis ayaa noo soo xirmaysaa dowladaas shacaarkeeda waxaa weeye cilmun wa camalun magaceeda dowlada waxaa weeye asheekh ashahiid macalin axmed isxaaq oo ku shahiiday horaan degmada badhaadhe aada loo wada garanayo kana soo jeeday beesha insha allah dowlaadka sidan oo kale ah dadka loo qabta bulshada muslimiinta ah rag iyo dumarbo runtii aad baa looga faa'iidaa waa dowrooyin dadka ay ku fahmaan tawxiidka iyo mataqaanaaye asaasiyaadka diinoo dhan ay ku fahmaan dhammaan mid walbaba meesha uu ku fiicnaa iyo meesha wax ka dhinaayeenba waa lagu kala ogaani maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardargeliyey dowlaadka sharciga ee loo qabanayo noocyada kala duwan ee bulshada aad buu mahadsan walaalkan abu ayman kaasi ahaa ardayda madrasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay abu xasaan ayaa inoo haya warbixinta warkaasi madarasada al-furqaan waxay ka mid tahay madaarista nidaamiga ah ee ka furan degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa xilligan madarasada dhigta ku dhowaad lix boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada buulafullaay ardayda madarasada al-furqaan ayaa gelinkii dambe ay shalay sameeyey bandhig caalami ah iyagoona soo bandhigay qayb ka mida waxyaabihii ay madarasada ku barteen intii bandhigga uu socday waxaan la kulannay qaar ka mida macallimiinta wax ka dhiga madarasada iyagoona faahfaahin ka bixiyey siday u socoto waxbarashada madarasada maadooyinka ardayda ay qaataan iyo sidoo kale heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka kala dhexeeya waalidiinta maasha allah waaye faylayiin iyada boqolkii boqol aan faylayiin ardayda walbarashadii iyada meel faylan marahayte hadda dugsigii dhexaasa fayla meel fayla hankobahayan maasha allah waaye taasaa siin sheegay maanaa kheyr waaye waa waa dareenkan dareen waa laha kooba korum eh se maasha allah boqolkii boqol nashaadan qabna maanaa una cilmaha waa se faylan la dhiini maasha allah xiriir fayle yaanu dhexay maanaa uniyo waalidiinta xiriir fayle hoo oo waalidnimo iyo nay iyo macaliminnimo iyo ardaynimo iyo eedanin ku dhehayaan maasha allah way boqolki boqolki eedan isla hiriireen maanaa sodhisig aadaan ardayda oo maadooyin kala duwan ah maadooyinka meel ka bahawna eedan fadal badin may ku mid ah maadooyinka ee culumta sharciga iyo tajriibiga lamadaba ka bahaayan asar hoob laha tukada kadib haddana sodhisi kala galaayan min soddon shan daqiiqa ah kadib intaas muddo dhamaata kadib ardayda xaafadoon sharta baan hisadana meela ka dhamaadaas macalimiinta dhikahaytona eedan fara badin ardayda roogtona eedan fara badinta walbarashada meel ka socotona walbarasho meelarayus eed tayin lew ugu dambeyn waxaan la kulannay maamulaha madarasada alfurqaan isagoona ka warbixiyey marxaladaha ay ka kooban tahay madarasada waxay qabataa madarasada shaqooyin oo loo qabto ummadda islaamka maraaxiisha madarasada afar marxalad ay leedahay marxaladda koowaad waa marxalada loo yaqaano farbarka caruurta marxaladda labaad waa towbaridda ama soo saarinta ardayda oo in la towbaro lasoo diyaariyo tamhiid loo yaqaano marxaladda kale waa marxalad loo yaqaano dugsiga hoose marxaladda afaraad waa marxaladda dugsiga dhexe afartaas marxalad ay ka kooban tahay madrasada alfurqaan dhawaan soomaaliyeed ayaa horay u yidhi arday hay dadaashee rabbi darajo siiyaay diin loogu deeqaay damiirkiinna yuu dhiman kol haddaad dux leedahay doqonnimadu waa cudur aan dadaalna waa daneh duca waalid duca waalidkaashada shil gaari oo sababay khasaare nafeed ee ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu halkaasi ka dhacay shil gaari oo dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hanti shilka ayaa yimid kadib markii ruux watay gaari uu ka damay leyrka taas oo keentay in gaariga uu ka dago wadada islamarkaana uu kula dhacay buundo ku taalla duleedka magaalada waxaana ruuxa ku geeriyooday shilkaasi lagu magacaabi jiray cabdulaahi beer coraaf gaariga ayaana sidoo kale burbur xoogan soo gaaray sanadahan dambe waxaa gobolada soomaaliya kusoo badanaya shilalka gaari ee dhaliya khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed iyadoona shilalka ugu badan ay ka dhacaan deegaanada ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada ashhadalla dirirka ah ee puntland iyo somalilan maalmo ka hor ayay ahayd markii shilal gawaari oo ka kala dhacay gobolada bari sool iyo nugaal ay ku dhinteen shan ruux oo isugu jira rag iyo haween kuna dhaawacmeen tiro intaa ka badan iyadoona sidoo kale shilalkaasi ay dhaliyeen khasaare hantiyadeed aad buu u mahadsan walaalkan cabdilqani oo kaasi ahaa warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu